gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duuqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo maalmo ka hor ka qayb galay xarig jarka tuulada mubaarag ee waqooyiga degmada kismaayo ayaa u mahadceliyey cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta tuulada mubaarag gudoomiyaha ayaana sidoo kale markaasi u mahadceliyey dadka ka soo jeeda deegaanka ee ceelbiyoodka markaasi u hirgeliyey kaas oo muhiim u ah markaa dadka deegaanka cumar cabdulaahi maxamed faraweyne gudoomiyaha degmada kismaayo ayaa sidoo kale codsaday in markaasi loo baahan yahay in dadka tuulada mubaarag ay markaasi ka faa'iidaystaan dhulbeereedka deegaanka oo ay markaasi beertaan xooggana saaraan wax soo saarka farxad bay noo tahay tuulada mubaarag waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo dadkii meeshaan sameeyey tuuladan oo ceelkii dadku biyaha ka cabi lahaa u qoday haddana masaajidkii u samaynaya waxyaabaha ka dhimana waxaan leenahay wixiina wax kharalaha idinku bedelo noloshuna waxa u horraysa waa biyaha weeye dadka soomaaliyeed waxaa lagu naanaysaa inay yihiin madeganayaal oo guurguuraan dadka waxaa raba in la dejiyo oo nolosha asaasiga ha loo sameeyo dhulkaanu waa beeraley dadkunu beeraha beerto suurtagal maahan inaynu iska ahaanno dad barakacayaala oo buusho iska samaysta oo gacan shaya wax ka suga tuuladan mubaarag waxayna si u leedahay webigiina waa u muuqdaa dhulkan hadda ay joognana waa dhulkii waxaasaas sintaallo iyo qara ka muuqda waa dhulkii beeralayda beeruhu ka bixi lahaayeen marka shacabka reer mubaarago waxaan idinkula dardaarmayaa inaad dhulka beerataan deegaankana ilaalisaan oo geedaha waaweyn oo la harsanay aadan jarin dhinaca kalena nabadgelyada iyo dowladnimada aad ka shaqaysaan dowladnimada yaa macno lagu leeyahay dowladnimada adeega lagu helaa dowladnimadaa dalka dadka deeqda qabyaaladdu waa midda soddon iyo dhowr sana barakacisay waa midda haldoorradee niilaysay waa midda dunida ayna ka reebtay jubbaland haddaynu nahay barnaamijkaasi waa dhammaaday waad aragteen kismaayo hadda waxay u tartamaysaa soomaaliya magaalooyinka ugu quruxda badan inaan ka dhinaa rana u qurux badan kismaayo waxaa laga samaynayana waa inay soo gaaraan deegaamada laga xukumo intii markaanu gaarno oo tabartayaah waxyaabaha asaasiga ah hadday noqoto m c h xaruntii caafimaadka iyo iskuulkiina waanu keenaynaa inaad nabadda ka shaqaysaan qof kastoo soomaaliya idinla degi karo qofnana aan la dhibaatayn dowladnimada iyo isjacaylka iyo soomaalinimada aan ka shaqayno intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan idin rajaynayaa guul wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu